bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhuguystayaal hamiin fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba xiliyadan oo kale isunku dhugaysataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii lagu reeb hamiignimada sabtada ha galaaso jimaadan iyo bahaas qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan oo ilaahay awoodile raalle kanagad uun hasiinka gudbii doono waliba kumid aha madawiinaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo hadaga ku jari xarunta booliiska koonfur galbeed oo geeka laga dhisi ama laga hirgeli magaalada baydhabo maysheni intaha taharun boolis laga dhisi magaalada baydhabo oo ka barnaamijka kulanka warsan yaa kuka bogada doontaan saas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobadaysan ka dheegi doontaan waliba kumid aha taliska ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee gobolka shabeellaha hoose waliba sheegana intii deegaanka bariga xeelad militariyo hankubeen dhinaga kalena afranka ka dhoweyna duqeen kadhiidi gobolka shabeellaha hoose intii walbadan yo kula dareeren maysheni intii hataa deegaanka bariga xaaladiisa dowladda ku hadal dhinaga kale duqeymo ka dhiyow gobolka shabeellaha hoosena iyo walkula dareeran oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan sidaas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobadiisan ka dheegi doontaan waliba kumid aha eheladii dadkii ka dhaawacmay duqayntii kadhiidii gobolka shabeellaha hoose oo xaaladiyo ku deeriyahayaan kureed isbitalka daarushifa ee magaalada muqdisho markilije oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan wasiir yariisow oo sharaxi gurmadka caafimaad oo iyo wadan dalalka caalamka maysheni intii hata dalalka caalamka hasku ka hormariyaan magaalada muqdisho oo ka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan maamulka gobolka banaadir waliba ammaanay dhallinyarada sidaha qarlaante eh inka dadaalahayaan dhibaatadii kadhiidi magaalada muqdisho usugo dhinaga kalena maalinta berito ka baaqi intii banaanbaha kadhii magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya oo baaqan dirtii shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed intii dhiijo inshiban dadka walaalo ee ka dhibkaba magaalada muqdisho maysheni intii hata wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo ku dalbata bulshada ku nool magaalada baydhabo waliba sii xoogaysadaha iyo muranka ka teegan deegaanka haween ee gobolka baay gureed markii lankasta sheegadaha intiisu guddoomiyiay deegaankaasi oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta barnaamijka waliba hasiin saaray waana siinla socod sii doonee saaxiibka barnaamijka kulanka warsan maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaal dhinaga farsamadana saaxiibkayga maxamed b k ha ka dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan amiignimo arbaaha galaasuu talaadanaya bahaasa taarigdan iyo ka eedanta tumanyo toddobada bilo oktoobar sanadka labada kun tumanyo toddobada weli dhugaysatana qodobada barnaamijka kulanka warsan anka u weyn hatan iyogo bilbileerin ha ka dhowaada magaagay soodaalow idaacadda warsan u farsamada b k u sietun isiyeed dhibic lama walinoo ka dhugunsadaaytana baydhabo iyo baalooshe aalada satarleedka iyo life streamkana meelkas isin adduunka ku roogdan iyo si toosan inkula dareertan saaxiib yaal waliba mar kale hawada siinku lahaa hamiin fayla madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan ow sheegeedan waliba xadaga geeku isku jaray xarunta booliiska koonfur galbeed oo laka dhisi magaalada baydhabo gaar ahaan saldhigga magaalada baydhabo munaasabad kudhiidi magaalada baydhabo xarunta gobolka baay oo iyo ku qiib galan madawiinaha koonfur galbeed xubno ku dareeri dowladda ingiriiska iyo amisom yaa waliba geeka ka dhiiday magaalada baydhabo taasi hadagala kuku jaray harun boolis taliyaha booliiska koonfur galbeed jenaraal maxad cabdiraxmaan aadan wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eele iyo madawiinaha koonfur galbeed mudane xasanow sheegeedan iyo meelasiisin isla jaree kuka hadali arrimo hatasheena intii laka furo xaruuntasi maanta waxaan halkaan isugu nimid meesha hadda aan taagannahay waa saldhiggii booliiska degmada baydhabo oo lagu kordhiyey guri heer qaybeed ah oo aad u qaali ah looguna talagalay qaybaha mataqaanaa koonfur galbeed soomaaliya awal waxay ahayd hal qayb maadaama dawlad goboleed la dhisay south west ay soo gashay meesha saddex gobol qaybihii booliiska wixii laamo ahaa waxay u gudbeen heer qaybeeday u gudbeen awalna waxaan lahay hal qayb baan lahay qaybtaasoo layidhaha qaybta baydhabo waxaa ku soo korortay qaybta guud waxaa soo korortay laamaha c i d meeshay laan ka ahayd qaybay noqotay taraafiko qayb bay noqotay laanta ilaalinta canshuuraha oo waxay noqdeen ayadana qayb bay noqotay qaybihii marka waxaa soo baxay qaybo badan baa loo gudbay gurigii loogu talagalay khayr allah ka siiyo waana uga mahadnaqaynaa qoladii dhistay iyo maamulkii koonfur galbeed iyo amisom oo dabada ka riixaysay howlo badan oo ciidanka booliiska uu leeyahy hilmaan hadalku ma jiri ma ahayn inaan marka hore hilmaan masalaantii oo shaqo badan nala hayso arrintan waxaa dhaliyay gurigaan quruxda badan oon maanta hor taagannahay yaa laga dhisay waxaana keenay arrinta ayadaa lagu helo ku guulaystay maamulkii koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa dhagax dhigay dhagax dhigiisii hal sano muddo ka hor aan hadda ka joogna hal sano iyo wax dheer asaa dhagax dhigay maantana wuxuu nala joogaa furitaankiis furitaankiis ilaahay nabadaasuu nagu soo gaadsiiyey iyo barwaaqadaas iyo wanaaggaas waxaana ka rajaynaynaa kuwo kalena inuu keeni doono waana keenay kuwo kaloo badanna waa keenay haddaan ilaahay kuu diidin kuwo kalena wuu keeni doonaa kuwo tiro badanna waa la dhisay maanta waad aragteen baydhaba wejigay leeda hadday tahay maxkamadihii hadday tahay booliiskii haddii ay tahay ma garanaysaa yacni maamul goboleedyadii wasiiradii xafiisyada loo dhisay sida madaxtooyadii maanta runtii markaan aragna baydhabo ninkii damiir leh wax badan buu ku farxo yaa hortiisa ka muuqdo yaa hortiisa ka muuqdo marka alxamdulilah alxamdulilah ilaahaygii intaas noo sameeyey yaan ugu mahadinaynaa dadaalkaas koonfur galbeedaan ku helnay ayada oo meelo badan mataqaanaa la kaashatay hay-adihii noo dhisay iyo dawladda ingiriiskaoo gurigaa noo dhisayna aadaan ugu mahadinaynaa ayagoo wax kalena noo qastay sida ciidamada iyo maanta ma arkaysaan dhallinyarada oo salaanta ku dhiibaaya meesha wiilal iyo gabdhaba leh ciidankaas waxaa noo qoray dawladda ingiriiska waa ugu mahadnaqaynaa kuwo kalena waa ka sugay koonfur galbeed kaas ahaan degmada baydhabo xarunta ciidanka booliska soomaaliyeed mase dowlad goboleedka beroy oo quruxda badan oo haddaana qiyaasoo meel ku dhisayin soomaaliya in injarna oo nindhistayaa eed eeda kama hadnaqee waan weyn lahaa waa waajib sii saaranayo international community gobolladun eeda mayhamadi hore liinku foorsanay bilaabteen in la dhammaystiro yaa sii ku rajeeyana insha allah tan kale way salaamay dhammaan madaxda koonfur galbeed madaxweynaha golaha wasiirada xildhibaanada shacabka booliiska warfaafinta dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladun yaa salaame salaanku bacdi way faday anoo ka hadalaw magaca magaca maahaye koonfur galbeed xildhibaanada golaha shacbiga koonfur galbeed shacabka koonfur galbeed inaana tacsindira dhibkii winaay ee kudhii xamar isgoyska sooba oo soomaali nooc kasta oo
dankudiis walbadan ku shaqayni wali fadaana xaruntun geekalukutaba wali ku dambooyo ini shaqada sii lamalaabnan soogle embelaawato eed eedna unan ka shaqaynan dalkana nabadiis iska duubanan unanku ku shaqaynan insha allah marka koowaad ciidamada booliiska iyo dhammaantay oo ciidamada taasa fare marka lamaad wali faday ini aan an mahadnago dawladda ingiriiska oo howl badan noo lahaayta dalku markii qaramada midoobe un kalaa ku tabo dawladda ingiriiska ee ciidamada booliiska ee geeka magaalada baydhabo nabadda ku weeli dadka walaa niinsiyahayo tababarka niinsii waayo wali kale faday inaan an mahadnago ciidamada saaxiibadaana ee etoobiya oyo naftiyo laantiyo walba niinka dareer fadn intin booliiskuna niinka dhisno hortiyooba niila shaqeeyayo insha allahu tacaala un wali ballan qaadanaya ka wasaarad ahaan ama dawladda koonfur galbeed ahaan xaruuntugna nin dhisi oo geeka la furahayo inay aan ka shaqayna hoologiliinka talagalay inuu ka qobano insha allahu tacaala ilaahay idin shay rajeeyana sida quruxda badan iyo liin dhisina unan ilaalino quruxduna iyo la haato hooli la fadaayina unan ku qobano insha allahu tacaala rajeeyana walay aan mahadnagay dhammaan dawladda koonfur galbeed madaxweynaha uusan koreey oo ha ku shaqeeyay arrimoogun eedeeda aan mahadsinta lahaa wali kale aan mahadnagay saaxiibada un k oo vikram aan koreeyo hoolo badan noo lahaa ee dalkan dhammaantay aan mahadnagay إن شاء الله تعالى إيد إيد عن فرح سنة فرح داي ملها كوابكر ولا أنا شيء جاي وبانجوين سيج ما هنجا وقت وأكلل ملح وينها كنواية وسيك المتون كنيردون إيد إيد أنا ما سنتين إن شاء الله ummadii oo dhan xabsi oo kor ku hirin oo kor ku furan geliyeen ummaddan oo xabsi ka jartan inay iska dareero korna haddana magaalooyinkiiba qarax oo lankunahaana shacabka lala beegsadow wallakunahaw aan jarna ka suubiyo haayaan ini lansuruma si alla sidii laka tirtira fadi shacabka soomaaliyeedna dadkan haddii mar walba laku gabado lanyo dhaafo doonaan ma jara lanyo ku nahaayangna ma jara wali fadaana inay lan wada siruma gacmo lisqobsada ilaahayna la tuuga haan dawla diidka eh meelolhan ku wada jeesada arxamulaawayaa waaye iyo ishallige ummadana halligaayaan dhibaatooyin badanaad dalka ku jeesadeen runtii way balleennahaha ciidamada geesiyiinta amisom iyo militariga iyo booliiska iyo nabadsugadii ahaan maamulada iyo dadweynaha qeybasha shalduun dhibaatadii hota suubiyeen walku darma la suubiyo korma jaraan inay runtii gacmoloska qobsada taasa rajeena inta ka dhimatay allagna haras inta ka dhaawantayn alla caafiyo markan hore ay tolii salaamey wasiirada maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaanada iyo xildhibaanka federaalka iyo saraakiisha iyo international communityda u n-ka iyo dhammaan amisom walaalahan iyo ciidamada booliiska iyo dadweynaha qeybasha shalduun iyo ururka haweenka gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada dhammaantiin salaamanta salaamku bacda mahad ilaahay iskule eed iyadanka mahadnaqaana dowladda ingiriiska oo runtiinni kaalmaytay walbadan oo kaalmo badan dalku hanjeysatay gaar ahaan reer koonfur galbeed gaar ahaan tanunata geekan roogna oo runtii guruhu quruxda badan oo koonfur galbeed heerkootarshae booliiska runtii wal eed eedan faylow wayna tusaasa ina dowladnimadii hannagado hayto biidn illaahi alkariim runtii booliiska lito boqol hay oo laka tababari baydhow walbadanaa ku beddeleen haddii oo heleen xafiiskii wiinayay quruxda badanaayoo ka shaqeeyeen lan furina weliba aaminsanaa weli demb oo dhiman qabado doonaan weliba ka rajo weynaa in ciidanka mahadnagaana u n-ka ciidanka mahadnagaana dadaalkuus dalka kuwada ee walaalahan amisom gaar ahaan dowladda etoobiya oo dalku mar badan han gurmatay dhibaatooyinka badan oo runtii dadkan eedan kaalmaytay yaan eedeedanka mahadnagaan wali raiiska iyo militariga iyo amisom iyo nabasugidda iyo haan koonfur galbeed in intay gacmoos qabsadaan cadowga dalku ku xureeyaan nabadaha taba runtii alxamdulilah qabna laakiin nabad in la siyaadiyo fadaan dadweynaha qeybasha shaldoon wali ku codsadaana ina nabadda ciidamada sahta gacansiyaan gacansiyaan tan kaleed reer koonfur galbeedow gaar ahaan reer baydhabow walaalooyin xamar dhibaatada ka deertii way la fadayniisiina insurintan qaraan aruuridaan guddiyo isku suubidaan adduunyadu dhan walhanku gurmadohaaya dowladuhu han gurmadohaayaan maamul goboleedaha gurmadohaayaan gurmadka ingiliisin deero la fadaa siisiina ka deersiifadaan laku bilaawo geeka wali codsadaana ina guddiyo la suubiyo oo la gurmada dadka dhaawaayo rafaadka ka deeriy runtii xamar dhibaatada ka deertiina liin gurmada taasaasaynu ku codsadeen runtii waybana faday hay-ado arrimayo saaran waajibaadka inuu gududaan dadkaasoo liin gurmada wal alla wali tabartaa walaal ka tabartama kiiyasaw laakiin in adan gurmadu ayto ee nasiib dareen marka dadkaasalan gurmudoo lana dhammaantiin wal alla wali la tara koro runtii eedeedan mahadsantiin wakhtidan eedeedan kaluli way rajeeyana ini oo ummaduntan eh gacmo isqabsato dowladnimada runtii lagu dadaala walaanyogan ooyoona inyona geegnii wareejaan koeegna eedeed aan ka mahadnagaana odayaasha dhaqanka iyo saaxiibadayna runtii dhammaantiyo eedaan salaame eed eedaan mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi
istibaarnu walyara xukuumada fooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeew aboor min shay dudumuwa aboodan min shay geera
waa hagaag dhugeystayaal weli waliila dareertana barnaamijkii kulanka warsan qaybojay hora taliska ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee gobolka shabeellaha hoose wali sheegeena intii deegaanka baridhe xeylad militari yohanku baheen saas oo kalena waliba iyo sheegana anti walku ogiin duqeymo ka dhiyo gobolka shabeellaha hoose oo geekanka damboyti siyeed qof iyo ka dhaawacanti deegaanka awdheegle meelandhow kureed marki diyaarada dagaal oo meeliku dareeran lankasaan iyo duqeynka jaysdan jenaraal sheegow axmed cali taliyaha ciidamada toban iyo labada abriil ee gobolka shabeellaha hoose yaa sheegay inti walbadan kula dareeraan duqaynta kadhidii deegaanka awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose isla maraxantaasna diyaarado iyo walbadan ku ogyiin dowladda federaalkana wal ku ogda madaxda hasaxiide isugu arrimoogasio arrimo kale idinku waramaay waliba hadila isku mid haye
bismi illahi raxmaan raxiim macna waa magaceyga waa jenaraal sheegow axmed calay oo ka howlgalo gobolka howlgalada aan ka wadno gobolka shabeellaha hoose waa howlgal aada u ballaaran oo cirkeedaintaba waayahay marka howlgallada aad sameyneysaan deegaanadada waay deegaanada aad bartilmaameedkiinu inta badan ku qotumay waa deegaanimada ceel cadowga uu joogo oo nabaddiidka ah oo waad aragteen dhibaatada hadda ka dhacda muqdisho qolaas oo wax shacabka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed aan wax dhan aan ka lahayn meelaha ay ku sugiin ayaan bartilmaameed anaguna waraagsanayna ma garat waayahay gobolka shabeellaha hoose sida bulshadu ay la socoto inta badan waxaad moodaa in shabaab ay maamusho marka howlgallada aad sameyneysaan ee goobaheed ka bilowdaan marka hore halkeesay ku wajahan yihiin meesha ku wajahanyihiin horta waa wax waa sakareedka in meeshan ku wajahannahay in aan sii hordhigno waa cadowga sii ka tabaabjeeto ma aha shuruucda u taalo ciidamada xooga dalka laakiin meelaha hadda aan ka howlgalada ka sameynay waa goobaha qeybaha hadda sida tuulada hadda la leeyahay oo duqeynta xalay ku dhacday tuuladan mariga iyo awdheegle ayakaas hadata ay howlgalada laga sameeyey sida aan la soconno gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka bariga ee tiro dhowr jeera shabaab iyo ciidanka dowladda waa ay ku dagaalameen ciidamada dowladda imika waa laga saaray oo shabaab baa ku sugan marka howlgalada aad sameyneyseen soo lagama yaabo in dib u dhac ay u keeni karto arrintaas annagu shabaab inagama saarin xeerar siyaasadeed baa noogu soo baxnay shabaab nagama saarin cidna nagama soo gelin cidna naguma dagaalin beriire arrimo siyaasadaa looga soo baxay waa kaarta military weeye sidaasaan dib ugu soo noqonay kadib haddana waa waan dultaaganna haddaba kama fogin marka arrimo siyaasadeed aad sheegtay arrimaha siyaasadeed ee aad sheegtay inta badan ciidamada dowladda markii meelaha ay kasoo baxaan waxa ay sheegaan in xeelad military ay ugu soo baxeen marka arrimahan soo lama dhihi karo maadaama tiro dhowr jeer ah ciidanka dowladda askar badan ay kaga dhimatay weerarkaasi isla maraxantaasna xitaa deegaankaasi weeraradii lagu qaadayay madaxda dowladda qaarkood ama saraakiisha dowladda qaarkood ay xilka iskaga asileen soo lagama yaabo in arrintan ay weerarada shabaab ay laba jibaareen daraaddeed ciidamada ay uga baxeen oo si waxyeela aan kasoo gaarin shabaab waad ogsantihiin waa iyaga maracanaad ah oo dhibaato badan ay ku timid oo haddeerta ayaga natarkooda ay isahaysanin dhibaatadana waad ogsan tahay maanta soomaaliya meel walba ay ku wajahan tahay laakiin shabaab hadda culeyskaa jirta xooga dalka soomaaliyeed awood ay kaga dhiciso ma hayso waa argagixiso inay bam iyo waxaas qarxiso iyo ummadda isku miidaamiso awooddeeda waa intaas le awoodda ciidan xoogdaga ay laba goordhigta ma hayso marka jenaraale arrimahan inta badan ee gobolka shabeellaha hoose ee ka taagan oo ciidamada in meelihii ay doonaan aysan mari karin oo xitaa degmo degmo kale u gudbi karto aana ka jirin gobolka shabeellaha hoose oo idinkana saraakiishii ugu sarreysay ee ciidanka dowladda federaalka aad tihiin maxaa idinka qorshaysan arrimahaas waxaan noo qorshaysan awal waxaan anagu shabaab waxay mar habaabiyeen shacabka soomaaliyeed ayay marka hore maslaxda ka hadeen oo shacabkii lagu ogaaday inay dadkan diin aysan wadin oo ummadda inay laayeen keli ay dantooda tahay way arkeen dhibaatada hadda muqdisho ku dhacday waa mid aada looga naxo oo ummadda soomaaliyad ugu imaato oo shacabka soomaaliyed ugu kulaado waxaan isku wacsanyahay haddata meel walba ay jiraan shabaab in lala dagaalo dowlad oo dagaal xoog la awoodla ay ku qaadi doonaan dowladda iyo shacabka intaba waayahay dhinacyada marka loo fiiriyo ee gobolka shabeellaha hoose ee saraakiishiina ee ku sugan mararka qaar waxaa la tilmaamaa in saraakiisha laftirkooda khilaaf uu soo dhexgalo oo qaabka loo wajahayo ee meelaha ay u socdaan iyo tuulooyinka hadba ee qabaa-ilada mararka qaar ay isku qabsadaan saraakiisha laftirkooda soo kuma kala aragti duwano in la weeraro deegaanada qaar sida wararka qaar ay xaqiijinayaan dad badanna ay aaminsan yihiin
saraakiisha xooga dalka soomaaliyeed waa isla hal mowqif hal cadoway wada beegsanayeen hal cadoway leeyihiin warar kala socdo waa warar ay qoladiina wabaaha lahayn loo dhigo loo sheego talo walba inta wax iska weydiiyaan ay say badan u hadlaan waa mooyaan saraakiisha soomaaliyeed hal mowqif bay leeyihiin hal amar bayna qaataan hal tali bayna leeyihin asaanasa amar qaataan arinta murunka badan dhalisay waa markii sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamadiisa ka laabteen deegaanka bariire iyagoo ku wajahan magaalada muqdisho miino wadada loo geliyey taasi waxa ay keentay in shaksiyaad saraakiisha laftirkooda ah ay ka dambeeyeen marka dhinacaana warbaahinta waxaad ku tilmaantay in ayaga ay faafinayaan wararka soo taa ma caddeyn karto in khilaafka saraakiisha mararka qaar soo kala dhex galo saraakiisha anigu waxaan ku sheegayaa sardaal ciida dalka soomaaliyeed iyo saraakiisha joogto waa isku mowqif khilaaf dhexdooda yani lama jirto cidda sheegtana waa cid hagartaas oo anaga aanana ogeyn aanana soo gaarin saraakiisha gobolka ugu sareysa waa aniga kula hadlayo oo jenaraalka ah in haddana la dagaalsanayo nama jirto saraakiisheena amar baa taliya ila amar isiyo xooga dalka soomaaliyeed aniguna saraakiisha amar baan bixiya qaabka aan bixiyan u qaataan cid saragaal horta baada nama jirto haddii saraakiisha dowladda ee gobolkaasi ku sugan ay midaysan yihiin soo ma dhici lahayn in deegaano fara badan ay gacanta ku dhigi lahaayeen islamaraxintaasna ay maamuli lahaayeen taliya
qorshaha dagaalku waa mid waxaa laidinsan yahay sardaalka amar baa la bixiyaa goobtii loogu talagalay howlgallada unbay howsha u qabtabaan ee gobolka inkastoo cadow u joogo marba meel laguma duulo meesha amar inala siiya unbaan aadnaa waxna ka qabanaa gobolka marka laga hadlayo duqeymaa ka dhaco mararka qaar baraawo tuulo sablaal la yiraahdo oo baraawo dhowr kilomitr u jirta ahayd dhowaan bishii aan soo dhaafnay dabayaaqadeeda ciidama aan la ogeyn ama diyaarada aan la ogeyna duqeyn ka geysteen dhinaca kale dhowaan waxa ay ka geysteen gobolka shabeellaha hoose maanta awdheeglo deegaan u dhow ayay duqeyn ka geysteen marka duqeymahaasi maxaad kala socotaan saraakiishii gobolka haddii aad tihiin waan la soconaa waxaan ay nimanka sameynayeen duqeynta waxay awoodda militariga u sareyso dalka ayaa amarkaa bixiso ayada waxay amarteen anaga nasoo siisaa oo meelaha howlgal baa laga sameeya militariga annagana waan la soconaa marka shacabaa dhibaato ka soo gaarto ee shacabkii aada maamulaysay oo mas-uuliyadooda aada qaaday sidee marka in qof kale ee dibadda ka yimaaday oo aan waxba ka ogeyna deegaanka halka dadka shacabka ay joogaan iyo halka dadka cidda lamaamaysanayo ay ku sugan yihiin in duqeymo ay ka geystaan sidee suurtagal ugu noqon kartaa oo idinkana aada ugu ogolaateen goobaha ay joogaan cadowa nimanka sheesheeyaha waa loo tilmaamaa meel ay ogsan yihiin oo baa loo tilmaamay oo bartilmaameed ay kusug yihiin baa lagu duqeynta lagu sameynaya shacabka soomaaliyeed inna dhibaato ma geysato wax dhibaato kasoo gaartaa ma jirto intaasoo duqeyn ayaa la sameeyey wax dhibaato kasoo gaarayna ma jirto waa dagaal qorshaysan meesha loogu talagalina dagaalka ay ku dhacdaan qorsheynta dagaalada ugu dambeyntii ciidamada dowladda marka laga hadlayo gaar ahaan kuwa milatariga oo adiga hadda aada mas-uulka ka tahay ee gobolka jooga in gobolkooda ama deegaanka ay joogaan shabaabi ay ugu yimaadaan mooye ma jirto miya tillaabo kale oo ay qaadaan oo laftirkooda ay ku wajahayaan meelaha shabaabka joogo annagu goobabka aan joogno militariga xooga dalka soomaaliyeed shabaab in looguma timaado annagu waan raadsanaa waana baxsanaa sidaa u dhaqsanad badan baa marka noon loola sheego ay shacabka ay nasoo tegiyaan ayaa goobka joogaan loogu tilmaa waa hagaag dhugeystayaalkaas wali bahaayay jenaraal sheegow axmed cali taliyaha ciidanka dowladda federaalka ee gobolka shabeellaha hoose oo qadka taleefanka si toosa inkuku waramaay u sugo roogo gobolka shabeellaha hoose
hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya heelaydheello habshan muhurta halow moobel ee haasaawada iyo hariirka bulshada lanfadowna hormuud telecom hurow hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow haantabar galay marlayka hirimay hariir luwaaldhada halkudhigga bulshadu horaan sii wadadaasana madasiinkudhagalay hadalkiing haatoy hormuud telecom mayka xiisayaan bulshada oona kakihiranyin mayka hiisayaana bulshada oo waana kakihiranyin adeegyaha doorka ee sida adeega moobilka bribed adeega taleefoonka galanta iyo naykan idooba adeega fariin qoraareedka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c blas iyo weliba adeega nasiye c r b t caawiye selfkar natiijo my exam dhambaal iyonay weliba adeega my s m s hadalay lahayray anin harbiidi kale ahaa haseyla tartame hakana badhan erna hiraanhirka maan weeri hoogsaday leymaa haseyla tartamaase hamigayma ka jarne haalkun isdhiibay hoosgodalkoole ijey hakaar haana ku qabo i haruubshawaa mushalhare ayaan hormuud iyo bulshada hirab i dhaaya mis huraayan
ehelada dadkii ka dhaawacmay duqayntii ka dhiidii gobolka shabeellaha hoose oo xaalada dadkaasi ku deeryahay sheegayna inti siyeed qof ka dhaawacmeen hoolo jonala ka dhamaay ko ku mid eh ehelada dadkaasi oo qadka taleefanku suga roog magaalada muqdisho aan kula xariir waliba idinku warbiyey xaalada dadkaasi iyo meelaha tiyo la roogan muusax yuusuf waay magacii hadda waxaa joogaa isbitaalka la yidhaaho daarushifa
waayahay ee isbitaalka daarushifa iminka maxaad ka qabanaysaa isbitaalka afar kusoo dhaawac oo shabeellada hoos kusoo dhaawacmeenaa keenay maxay ku soo dhaawacmeen dadkaas diyaarid gantaal soo riday aa dad iyo duunyo oo maaragtay duunyo u badan xoolihii iloodii iyo dameerihii iyo erii ku baaba'een iyo maaragtay iyo dad af sideed qufood oo ku dhaawacantaa afar qufood isbitaalka daarushifa ka keenay marka dadka dhaawacyada soo gaaray ee tiradooda waa imisa sideed maxay kala yihiin sideed waxay kala yihiin saddex gabar iyo shan wiil waaye marka sideedooda ma isbitaalka daarushifaha kula jirtaa mise isbitaallo kale yaalaan oo xaaladooda lagu dabiibaya sideed afar daarushif la keenay afarna waxay jiraan awdheegle marka afarta halkaasi lagu baxnaaninayo xaaladeeda waa sidee afarta xaaladoodani waa aaday u liidataa aaday u liidataa ilaa cunug yaroo jilibka ee maana inta kale aaday u liitaan waayahay ee iminka dhaawacyada soo gaaray say kala yihiin
dhaawac firir waaye mid dhabarka kasoo galay maaragtay dhabarka caloosha u fadhiistay wiil kalena garabka korkiisa u kasoo galay wasana wuxuu fadhiistay dhinaca wadnaha korkooda gaba cunug yarna odagana waxuu kasoo galay dhabarka caloosha u fadhiistay cunug yarna garabka feero u fadhiistay cunugna lugta waaye gabarna naaska korkiisa waan fahmay marka dadkan dhaawacmay ee aad keenteen magaalada muqdisho xilliga dhaawaca gaarayay ma hal meel bay ku wada sugnaayeen ama goobo kala duwan sidaas ayuu dhaawacagu ku gaaray hal cid waa hal cid oo meel isla degan waay waayahay xilligaasi maxay qabanayeen ma jiifeen beerihii may joogeen maxay samaynayeen xilligaas xoolahooday haysteen xoolo baadiyo xoolo dhaqata waaye macnaha xoolihii hooyaadkooda diyaargaroow xoolaha hooyaadooda iyo se loo xanaanay lahay u diyaargaroowayeen waan gartay waxaa igu maqaal ah in dadkaasi xoolihii ay qabeen ay ka dhammaadeen ee sidoo kale dad kalena ay dhinteen arrimahaasi oo idil warbaahinta goordhow ay qortay oo idinkana aad goobjoog u ahaydeen maxaad nooga sheegi kartaa xoolaha aaday u baahan xoolihii macnaha xero dhan aa gantaal kusoo dhacay aad eber baxay eber baxday waxba ka herin marka tirada xoolaha dhintay ee maxaa lagu qiyaasi karaa tiro ahaan adiga xoolaha dhintay wax dhaawacan waa jiraan laakiin waxay dhintay adiga labaatan iyo toban sideed camal waa ilaa iyo hadda ma jirtaa ee fariin idinkaga timi dowladda federaalka ee soomaaliya ama mas-uuliyiinta kale oo idinku yimaaday isbitaalka aad ku jirtaan ee daarushifa waxna soo gaaray oo fariin dowladeed ama oo caawan malaha fariinta aad diraysaahi maxay tahay dadka walaalaha muslimiinto dhan waxaa fariin u diraa inayna soo caawiyaan oo inaga soo gaaraan dad baadiya oo dhib ku dhacanahay oo ahal iyo qaraabe eh oo muslimiin eh dowladda soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo xascali kheer waxaa ka codsanaa inay maaragtay gargaar bani aadamnima inay la soo gaaraan maaragtay muslimiinto dhan intii soomaalinima u damqanaysa inayna soo caawiso
irii hoos aa i ammaan abaar i aarang udur i aafamaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna malee aman dheera ogaani alew sitamaankan gudaasha iriididhiide i waakii baryoba ee medki aragtihiis waaye ida iskarabay umbo araawe erlaada baan rogn ma araawna ilow iridahanku muudahayna ma udur dheeraday afsheeli waayaa idika reebay iniisi sheegen walku hoonyaa aynoga haka arag yaa imidkan adwaa ambo aniibaa ejibiiga yaraaday inamaysi iniiska fiirada isbuunyo iniiska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheengne aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysito intii koo damboytana ha in sheegdo aquuna medical center iskudhama ee an moogatay isbitaal aqabka caafimaadka idna unkumoganayne oo mutuka daawaysito aquuna medical center yamaybakiinka diyaaraha dhaqaat
waa hagaag dhuguystayaal weli weli dhuguystaday tana barnaamijka kulanka warsan qeybooyey dhaha wasiiriiriisow oo sharaxay gurmadka caafimaad iyo wadaan dalalka caalamka cabdiraxmaan cumar cusmaan yiriisow wasiirka warbaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya waliba isku warbiyey halkiioo maraayaan qorsho lanka gurmadahaye dadkii ku dhaawacmay qarihii zoobe oo markaasina guddiga gurmadka qaran iyo kuwadan wasiir yiriisow yaa sheegay anti inta badan dalalka saaxiibada dhow la-ee soomaaliya iyo hadireenna dhakhaatiir iyo daawooyin halka wadamada qaarna iyo diyaaradaha andireen sidii daljoonka dabiban bukaanada maruusu ku hadalaya arrintaasi waliba hadaladiisi ku mid haye
sida hagar la'aanta ah ee aad uga qayb qaadanaysaan gurmadka dadka muxuu ah waxyeelada ku soo gaartay qaraxii afar iyo tobanka oktoobar ka dhacay isgoyska zoobe ee kilomitir shan saad la socotaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba iyo mas-uuliyiin kaleba iyo guddoomiyaha gobolka banaadirba dhaawacyadiina waa booqdeen isbitaalladii dhiigna waa bixiyeen kadib waxaa noo suuro gashay in la sameeyo guddi guddigaasoo muddo afar maalmood a u taagnaa sidii dadkaas gargaarka wax loogu qaban lahaa kow arrinta mudnaanta koowaad la siiyey waxay ahayd in dadkii meydka ah la aaso si sharaf leh loo aaso taas waa ku guulaysana alxamdulilah laba waxaa kaloo iyadana lagu guulaystay dadkii dhaawac ahaa siday u kala daran yihiin in lasoo kala ogaado iyadana shalay waa la socotaanoo soddon iyo shan ka mid a dhaawacaas waa tii dalka turkiga loo qaaday waxaa iyadana mahadle dowladda turkiga oo noqotay dowladdii ugu horraysay ee u soo gurmataa ee shacabka soomaaliyeed mar kale wasiirka caafimaadka iyo takhaatiir badanna ay keentay iyo diyaarad oo ambulans ahna ku qaaday soddon iyo shan dhaawacyadii ugu dardarnaa aha shalay sidoo kale muxaa shalay waxaana soo gaaray daawooyin ay dowladda jabuuti iyo wasiirka caafimaadku isna yimid waxaa kaloo intaas sii dheer in dowladda turkiga iyadana daawooyin ay keentay mucaawana ah takhaatiirtii oo lix iyo labaatan takhaatiir iyo kalkaaliyaal oo turkina ay maanta isbitaalladii muqdisho ka shaqaynayaan si dhaawicii halkan joogo loogu sii dabiibo waxaa kaloo intaas dheer in dowladda qatar ay maanta soo dirayso ama soo dirtay diyaarad iyadana diyaarad ambulans ah oo qaadi doonta ilaa labaatameeyo ilaa soddomeeyo hadba intii dhaawacooda aad u daran yahay kuwaasoo la geyn doono dalka suudaan si isbitaallada suudaan loogu daaweeyo dooxa isbitaalladii laga waayey sariiro ku filan sidaas daraaddeed ayaa qatar ay u ballanqaaday in dadkaas caafimaadkooda wax alaal wixii ku baxaya inta lagu daaweynaya suudaan ay qatar iyada bixinayso waxaa kaloo intaas dheer saaka iyadana waxaa timid diyaarad oo kenya ka timid iyadana daawooyin wadda loogu talagalay dadkaas gurmadka abaaraha ah intaas waxaa sii dheer sidaad la socotaan xaruntan aad joogtaan maalin walba waxaa joogda dhallinyaraha oo si mutadawacnimo u shaqaynaya oo maalin iyo habeen shaqaynaya dadkii dad ka maqan yihiin isu raadinaya sidii lagu ogaan lahaa dadka dhaawaca ah iyo macluumaadkooda isku raadinaya waxaa kaloo iyadana guddiga ka mid ah guddi loo sameeyey arrimaha aruurinta dhaqaalaha guddigaas isagana hawshii si fiican bay u socotaa dhowaanna waxaa la samayn doonaa guddi bulshada rayidka ah oo maamula lacagaha gurmadka loogu soo deeqo iyadana dhowaan baa la shaacin doonaa waxaan kaloo aad uga mahad celinaynaa halkan guddoomiyaha gobolka banaadir iyo maamulka oo runtii u istaagay muxuu ah in dadkaas dhaawacmay wax loo qabto iyo dadkii xitaa dhintay si fiican u aasay marka warbixinta ilaa iyo hadda intaas ayay noo maraysaa waxyaalaha ugu muhiimsan marka caalamka aan ka rabno waxaa ka mid ah kow waa la socotaan oo dad badanoo waxaa jira raba inay dhiigga bixiyaan waddankaana ma jiro isbitaal weyn oo dhiigga lagu kaydiyo marka arrimahaas ayaan ka codsanaynaa beesha caalamka iyo arrimihii lagu baari lahaa d n eda si loo ogaado dadkii geeriyooday oo la garan waayey wejigooda iyo muxuu ahaa in eheladii iyo qoyskii sidii loo hubin lahaa in dadkooda ay ku jiraan dadkaas iyagana dhintay marka dadaallo badan baa socda sidoo kale dowladdu waxay ugu deeqday oo madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba codsadeen in lacag hal milyan oo dollar ah loogu deeqo dadka dhaawacyada iyo dadka oo muxuu ahaa wax ka soo gaaray qaraxi lacagtaas iyada ahna si nidaamka dowladda loo mariyana waxaa loo gudbiyey baarlamaanka oon rajaynayno golaha shacabka inuu ansixiyo marka runtii warbixinnada waxaan rajaynaynaa warbixinada ku saabsan guddiga inaan si joogtaa idiin siin doonno aad iyo aad umahadsantiin fahgaag dhugunsidayaalkaas waliba haayay wasiir yariisow oo sharaxaayay gurmadka caafimaad iyo widan dalalka caalamka
أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر أرولا أبقليوغا حفيسة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istariiha arwadiliin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla'aamin general farneejar baydhowniin kooytay alaab wareeg wayka oombahi ila waliijeyla uurkaana anroona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada andhigtooba madii uloosee ismootiyoona haato iritoonku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alla'aamin mudoo hangu adeeg
wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba baaqan dirtay bulshada ka nool deegaanada koonfur galbeed intii dhiijo ka shiban isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo iyo isbitaalka bayxaawa kureed markii qaraxii kadhii zooba dad fara badan walyeelaha ku deerti islamar ahaantaasna dhiiglaankeeying magaalada muqdisho agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya isaaq fanax oo habooqda idaacadda warsan waliba isuku hadlay arrimo fara badan oo iyo ku mid ayeen xaaladda caafimaad ee dadka ka nool mise dadka jiifa isbitaalada magaalada muqdisho iyo sidii gurmad dhiig ee lan deersii lahay usugona fari intii dhiig la deersiiyey isbitaalka guud ee magaalada baydhabo iyo bayhawa marus arrimo waa si ku hadlay waliba hadlay isku mid haye
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على نبينا وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إن wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyadoo ku murugsan dhibaatadii kudhiidii magaalada muqdisho gaar ahaan isgooska zooba iyo waliba tacsiye iyo murugti la qaadadaas ah dadkii soomaaliyeed ee ka dhibooday dhibaatadii meelo ku dhiidi xaani ka dhamadina way lataa ilaahay ignaharaysa xaani oo dhaawaca ka deerina wali in rajaase caafimaad degdega inta ilaahay siiya saasoo kale wali guud ahaan maylaraayose geedka barnaamijkun wasaaradda yani si guudan qoseeyaha in dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed xaansho hanka dhow magaalada baydhabo fariintun una geysina iyadoo fariinta fariintasoo markaasayti yani muhiiman ah in maylaraayos wasaaraddiiya qorshayti waana diyaaridii in lamada isbitaal ee magaalada baydhabo isbitaalka weyn ee gobolka iyo isbitaalka bayhaw la diyaari goobahan in maylaraayos caawinaada dhiiga la kasuubi in dadka dhiig shibaan dhiiga saytana lanka gargaar dadkii soomaaliyeed oo ka dhibeysanayay magaalada muqdisho gaar ahaan maylaraayos in in wasaaraddiiya ku jeysita walaay deeq ee markaasayti daawo ah iyo dadkii soomaaliyeed walaalnyosha unka deeqow inyo caawiyaan maylaraayos dhiigsho dadka badbaadiyaan unka deeqown in maylaraayos gurmudkaas degdega ayaana qeyb kula qaadata marka walilanaa reer baydhabo iyo guud ahaan reer koonfur galbeed intii markaasayti ha ku deeri korta eryooyinkan maylaraay inyo dadka unka deeqan walaalnyosho dhiigsho dhiiga kiika walnus kiilo ku yar iyo maylaraayos wali ka badbaadiyi korta nolol oo walaalka oo sasitiita nololatiita qiima unle marka walaalyaal walilanaha anka deeqo dhiiga waana geysiye maylaraayose eday kastoo dhaqaale iyo dhiig iyo naf iyo walaahi markaasayti walaalnyooyinka badbaadiyi kortaan eediyadan mahadsantiin
تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم wadani general trading company two war siday buwa iilayaabto waraabo gaasee leywaaha ani wareersanaa ambo weliow aaday arbo wadani two baydhow warsadanka yaalemay warsamow aaday wadani general trading company two wala yaalood haka aragdi walbankalukusheeniya wali markabko sheeni dhon baaburtule wilaglahakasiyay wadani tuule lisheene maa baydhabo warshid mankiyaala walaad weydiyaasay waasanaagti walmaha shan reebnehe wadani tuwa lisheenay adduunya wal ay ku aragtooho wadyarko hafiiri kol walal wadani walba ada aragda wala eedanku sii wiina wadani wala yeelishani wala koobmama dhinaga elektroniga sida moobeele samsom galaxy s5 galaxy s4 galaxy s3 nookiyaal fara badan tegno bataryaal bariime e moobeele dhalooyinsho iyo wili boqoloftiyo dhalooyin diishish sahamo yaryar iyo wawiin marwaaxada
maamulka gobolka banaadir waliba ka ammaanay dhallinyarada sidiiyo unkudanqadeenga dhacdadii kadhiidii magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yal hadalay warbaahinta walina sheegay anti dhallinyarada soomaaliyeed iyo eedanka danqadan dhibaatadii kadhiidii magaalada muqdisho isla maraxantaasna hamiingii maalin hanteeganaayeen sidii inka gurmada lahaayeen walaaladoo dhibaataysan maruus arrimoogasi ku hadlaaye taabid cabdi maxamed gudoomiyaha gobolka banaadir waliba hadalhiisi ku mid haye
dhalinyara waa subax wanaagsan waa idin salaama dhammaantiinna gabdha iyo wiilal gabdha iyo wiilal sidaa isugu jirtay waa idin salaamay waajib qaran oo na saaran waaye waajib islaamnimo ah waaye waajib soomaalinimo ah waaye waajib bini'aadanimo ah waaye waajib dhallinyaranimo ah waaye waa mahadsantihiin marka koowaad waxa maanta aan ka jawaabayna waa waajib waxa dhacay masiibo qaran ayay ahaayeen intii dhimatana waan ka tacsiyeynaa mar kale inta dhaawacana allah caafiyo inta eheladooda oo ahna ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo dadkaas qalbi qaboojintooda waxaa ka mida tillaabooyinka dhallinyarada ay qaateen tan iyo markuu dhibka dhacay dhallinyarada isku soo baxay ee ka dhiidhiyey hadday noqon lahayd inay bixiyaan dhiiggooda hadday noqon lahayd inay naftooda bixiyaan hadday noqon lahayd inay maalkooda bixiyaan haddii ay noqon lahayd aqoontooda inay bixiyaan iyo haddii ay noqon lahayd xooggooda inay bixiyaan oo maanta markhaati loo yahay inta laysku wada imaaday calaamadda maanta aan samaynayno ma ahan keliya nadaafadda oo aan hagaajinayno jidka keliya ma aha keliya inaan ka dhiidhina dhibka dhacay waxay tahay waxaan qalbiga u qaboojinaynaa dadka dhaawaca xanuunka badan uu soo gaadhay ama dadkooda ku dhintay ama dadkooda ka dhaawacmay intaan qof oo isku soo baxday oo rabto waxa meesha ka dhacay inay wax ka qabato hadday noqon lahayd nadaafad ahaan hadday noqon lahayd mooral ahaan iyo haddii ay noqon lahayd dadnimo ahaan intaas ayaa dadkaas qalbiga u qaboojinaya shakhsiyan waxaa maanta aniga farxad ii ah dhallinyaradii oo aan ku tashanaynay oo meel kasta joogeen gaar ahaan muqdisho joogeen in uusan qofna ka harin ay qof walba soo baxday waxaana tusaale noogu filan inta maalin la soo dhaafay shaqada culus ee laga hayay dhowrka qaybood ee kala duwan ee magaalada muqdisho ha noqoto xarunta ee gurmadka degdega ilaa meeshan hadda aan taagannaha oo shaqada ay ka socoto qof ma jiro ilaa inta wax qabato waa dhallinyaro dhallinyarada maanta waa hantida aan haysanno oo aan wax walba ku qaban karno arrintan waxaa la rabaa inay noo raacdo inaan u hiilinno amniga waxaa nugu dhacay wax xanuun badan oo qof bini'aadana maskaxdiisa uusan qaadan karinaa nugu dhacay qof kasta siday wax u dhaceen waxaan qiyaasi karaa haddii uuba seexda lama seexda waan hubaa in maskaxdiisa aysan ka go'een masiibada meeshaan ka dhacday midnimo iyo inaan amniga u hiilinaa uga jawaabi karnaa waxaan rabaa fursaddan inaan kaga faa'iidaysto maalinta arbacada oo birri ah galabtii waxaa la samayn doonaa tacsi oo laisugu soo bixi doonaa dhammaan intii wax ku noqotay dhibkii meeshaan ka dhacay waan hubaa dhammaan qof walboo soomaaliya qof walboo muslima qof walboo bini'aadan ah ee adduunyada ku nool inuu xanuunkan gaahay waa aragteen magaalooyinka qaarkood inay inay midnimada ama xalay ee ka qayb qaadanayeen inay baroor diiqaan oo ay nala tiiraanyoodaan sida magaalada oo baariis istanbuul iyo sidoo kale magaalada toronto dhowr magaalood ayaa sidoo kale sameeyeen magaalo walba oo samaysa waa u mahad celinaynaa muqdisho maqaamkii ay lahayd intii ay istaaheshay dadkeediina waa ka heshay dadka adduunyadana waa ka heshay annagaa nagala rabaa inaan ilaashanno oo aan hore u sii wadno saa darteed maadaama berri la isku soo wada baxaayo waxaan idinka codsanaa dhallinyaroy in la isku soo wada baxo la wada imaado magaalada socod ku marno hal meel keliya aysan noqon oo aan amniga u hiilinno oo aan tusno inaysan mar dambe muqdisho wax ka dhici karin annagaana mas-uuliyaddeeda iska leh waxaan ku celinaa kelmaddaydii ahayd dhallinyaroy xamar aan ka xurayna xabaasha badatay xamar aan ka xurayna xabaasha badatay intaasoo qof oo maanta naga dhimatay intaasoo qof oo garaaba isbitaallo loo qaaday kuwa hadda ku jira iyo dadka soomaaliyeed iyo adduunyada oo dhan oo qalbiga ka wada dhaawacmay oo dhammaanteenna si guud iyo si dadbanba uu noo galay dhaawacyada qarsoon oo maanta ay nagu wada jiraan waxaan oga bixi karnaa oo calaamadna u ah tillaabooyinka maalmahan aan soo qaadnay iyo midda maanta aan ku jirno iyo berri midda aan isku soo bixi doonno nadaafadda inta aan ka qabanayno ma ahan keliya waddada aan taagannahay darbiyada aan taagannahay dhagxaanta aan guri doonno keliya nadiif ma noqonayo qalbiyada dadkii wax gaaray ayaa nadiif noqonaya
حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال sahal electronics stationary and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaneey mataqaan hadalka adoo waxba soo ohin si kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan sahal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal electronic stationary and cosmetics waxyaabaha aad ka helaysiin bulshada waxaa ka mid ah sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin combyuter hb acer tushiba iyo del iyo mobeelada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsung galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahal electronic printjaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka
waa hagaag dhugunsidayaal wali hesdadeernay guntii iyo gebagabadii barnaamijka kulanka warsan waliba xoogaysadaha ee muranka ka dhateegan deegaanka haween ee gobolka baay lankii maamulolay kureed markii mas-uul kastaba mise qof kasuusi sheegadi anti isgodoomiingay waxaanu ku mid eh dadka sheegadi intii in maamulka deegaanka haween yalla hadali idaacadda warsan ee magaalada baydhabo walina hadiladii ku mid tahay anagoo ah magaale iidan snoobidow iidan tuuran kuna madae odayaalka dhaqanka ee deegaanka haween shirkan jira idgiirka mayn badan tanka gobanay barnaamij shalay lan walaalkaan iidin salaaslaaglahraw kutibi idaacado oo hay haween gudoomiga ah leh haween haddii su gudoominka iyo adinkaal horta bulshada sheegase ana meelisu gudoominka dhanayd hortan oshi iidin ahaantay tankale giigan tuq eram fadaaw mayata iidin salaaslaag walaalow lanku maalinayata magaada horta kataamaay horta maalinuu qabiilka almiidi maalina ndhom sula dhalan ina kujiina toona mafayla lanko anta korhaya saba meere oo wili gobaya mahatiri lahajadan leeraw ka gobaya meere adaa iga carare waxbahay calaa calin cudur lagu meero waad ka caafimaadaaye imragun waa dada go'an muku hele jecelo keliga binaacid lama ku haystay walaalow adalay roora ayta kolba giidaan dirgunka dhowkaas dhowng leeme una dadkii kiila dhaladeedna deegaankaas ninety fourkii sagaalun iyo afartii ilaa lamadii kun siidkii gudoomiya kahayti lamaalina horkii argayay gudoomiye makiidii ka eri malahayn cabdiqaadir ibraahim aadan shikitay gudoomiye iyo cali yacquub cabdiraxmaan gudoomiye kuweynin kuweelay anoo idinaas noo bidoo anmaylin kuweelay gudoomiye arrimaha bulshada taas una markii ka sam waana galantaa ka feermaysid shikitay gudoomiye kahay barnaamijkiisu waa shaqeey waay barkan may haytay taariikhda may haytay ga ma slash referensigii amahayna raacay gudoomiyihii hore ee degmada baydhabo xasan macalin axmed biikole iyo marreferensijeemidnra may ahayn nambarshe wargadaasoy gama slash daba slash lama kun iyo tumi sida taariikhdaus mar wargadaas ogolaanshaha maamulkaasi isan ogolaada maaytay tumi sagaalka bil tumi koo lamada kun iyo tumi sideed iidin salaad nambarkaas may kugu jartay odayaalka walaaska feermay arka jartay saxiide may haytay berigaas taytalka may hay xildhibaan ogolaha deegaanka maaliini umitalow waan gobolka roogdi nambar tumi shan adi ayt hildhibaan aadan salaad isaak wargadaas adi feermaytay kow taas una markii ka sam waana galantaa ka feermaysid shikitiga guddoomiye kahay barnaamijkiisu waa shaqeey waay barkan may haytay taariikhda may haytay ga ma slash markii maamurkiisu waa shaqeey waay ciidankeena iska darkalay degenyila dhagaa waay may guddoomiyelan doorade aw shikitii meeray aan helkan weydi koro akhyaalay widaadu awooday oo ajiisan buuqiga ilamuguba koro kufadheediye lan al-eylara gudoomiye leindooradi gudoomiye watinga anseni un oo odayaalka dhaqanka ata gudoomiye watinga hana sii ogolaasha al-eysuna mayn eray walaalow ajiisana odur libirood ee loo heli mashageeyo kor helkii kamaus ee landoorada helkiisugahay mayan dooranayha maaluino ijro beelo lamaadanka awood badan deegaanka haweenyo ayta may laindooradahe lankii leraay nimankan leraw maxamed cabdiqaadir ibraahim shikitey iyo maxamed isaaq maade iyo saasata geewna dooradaan taarigdama ay tahay tumi afarti bili tumi koowaad lama kun itumi ili kow tan gudoomiyaha degmada doqa magaalada baydhabo eh oo magaajeyna anta ka qoran oo cabdulaahi cali watin gudoomiyaha degmada ahna degmada baydhabo ahna duqa magaalada baydhabo taariikhda mahay ay tegay warqadalaha ugaada odayaalkan kureeji tum itodobabeli tum ilamaad lamad kun itum ili taasna tirsiye warqadaasoyna may u ahaa ma da ba slash xa ga da lakadari da ma ibir li ibir hal lama kun itum ili taas tan maylata adina maamulali in doordii gudoomiyaha haween ahaa gudoomiyaalkii haween laha doordii may feermeeyey ugaaska deegaanka ee ugaaska guud beelmaalmin ugaas cali keero cali yaa feermay mawluusheeg nuurow langleerow mawluusheeg nuurow waa feermay jirow mayninka jaray maalan calabar ilaahayg naharisa madiisu lama beri warqada feermaysteen dhammadii sheeg bara ayowgaabowaa ka jari taas taasa ay tahay horta likiisid beryow man jeedahan jiro in maaliyini ka feermayaan ogolaansho odayaalka iyo dadka deegaanka ee waa la ka feermay ha ku gudub alanka shikitay aniiba isku reebay kun doolar beesay kasay iidin tuurin haweenay madono tayin jeeytari magari walaa sharfumu munaafiqnamu lan walaalkeen bariisayo bariis iyo marka darkoor adiiban taasoo walahay tahay lanka foodee male ku dhaafay food lanka ku dhaaf ma inga dartay aad hooban bahakorn isaag tuuri leey dar reer tuurino sakaleen taargad garaysada ay tahe makii daraawa kereen dhabkii sugahay wilis caddan wed waleed haweenka soo bidi dadka deegaanka ka soo bidi markhaatadii ilaahay ya markhaatuq ee mayba markhaatuq ee taliyaha qaybta booliska jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan waleed haweenka soo bidi anoon gudgalaan lanka imbaahan koonfur galbeed lehaadiya dadka deegaanka lehaadaya maamulka gobolkii degmada lehaada wasaaradda arrimaha gudaha itan abniga lehaadana wali sare un nin duugnaay iidin salaadaad soo bidi an gudgalaan mahadaninhaay dugdooninhaay markii dembe mayna ninka dheere mayni dembe hiyeen dadkaasi nareena mahad iyo dugdu wata mayna areena maaliin arrintii magal korno banaanka hakeli hooban heli korno horni dhaafananari taas ma gudgalaa hori hooblan baad yal sheega doona intanin dhag may deegnay askara kooytay hutel iidingali deganyi may lifadahay idin salaada korlingaada le dhignin ay korkingaadi madi korlkingaada muhuma maamulkii shalay layn la dooradii hortiilkii wal kuridii su'aalu amele kuridii su'aal kelu ay kuridii su'aal lamaadu waliba yaab ee sidii berigii hogaami kooheedyadii oo kale haween ama howaal tangaada leetana aan yaab ayla nagati may walaalo haween awlaad bak dhale ka korsatay antan hoole ilaahay kiinsiyey madi meelaha kuba riita hel dhabaankin kuwelnay lankan siyaasigiin ee koy banaanka dhagdeena intii keernay donkii dhabaanki hubunti una kalahayni koonfur galbeed ka siinay may ani raahay ii taala wal soodaawa haddana may leeta eedin tuurine haween iin diidin may makin diidin haweenaad haween adii balle ilow maamul makiidi ilaahay rungnii jeel walaalo may kalena dhib kale hawidee dhabkaada niiwedda noo roojiya kalena mar lamaad mar saddexaad dhabkaada niiwedda noo rooji dhabanti dowkaada suu badiyaa neefalan sharmaygeera may tare alay kuyaaroo laheliye ugaaskii u laheliye makiin diidinini dogga may kaari wali maaline kiin kuere hoob alankii shikiteelkii walkiin gaadal kaar wali torka kaar ogola kaari hoob nin koyta mayl kaari lama milyan beesa meelishaanti lamaadin milyan haween halo hogadoy aglaga lamaadin milyan haween halo hogadoy laba milyan haween laga hogado kora maay ilaahay dadle laba milyan haween markuu hogado koro mayl gaaray walaaga hayso haweenna maamula leta maamulkaasna ilaa doorasho maamul gobol iyo degme laku deere laku arag mal bedelaw taas odayaala keeregan haatay maanaatay makaar intuurna jidiinsuruma dileta ma jidkiinsurme guddoomiya degmada wargad hayn feermaya wasiirka warfaafinta wargad hayn feermaya wasiirka caafimaadka leta may wargad balarkiin feermay mayn haystaan horta min sheegaysa too sheegay gort mayn maleeyey wasaaradoonaad sheegayt wasiirkaad sheegayt ee wasiirka warfaafinta xasan cabdi maxamed lanko walaalkeen ee waa aglan saahib ee waa iniisa ta haween lama mindil dad yoonaatay musqulka haareenka kaadaya online iniisa dhaasirmo ani haween maamul an soo biye eraw an agliyan iidin haan horta ma ile maamulka degmada baydhabo taliyaha qiybta booliska gobolka baay baydhabo taliyaha saldhigga degmada baydhabo og antaasay ku socotay og odayaasha waxgaradka iyo culmaa udiinka ka soo jiida deegaanka haween ujeeddo caddayn annagoo ah dhammaan odayaasha culmaa udiinka waxgaradka dhallinyarada iyo haweenka oo ku nool deegaanka haween ayaa waxaan maanta oo taariikhdu ay tahay lix iyo labaatanka bisha sagaabisha sagaalaad laba kun iyo toddobiyo toban caddaynaynaa in deegaankaasi ka jiro maamulkii oo ahaa guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen lagu kala magacaabo guddoomiye maxamed cabdiqaadir ibraahim aadan shikitey guddoomiye ku-xigeen maxamed isaaq maadey dadkaasi oo ahaayeen dadkii markii hore loo igmaday inay deegaankaasi maamulaan fiiro gaar ah dadka oo maamulka aan ahayn oo raba inay carqaladeeyaan habsami u socodka iyo wada shaqaynta bulshada deegaanka dhexdeeda ah diiddana horumarka deegaanka waxaa looga baaqayaa inay ka gaabsadaan arrintaasi wixii cawaaqif xumaa meeshaasi ka yimaada waxaa mas-uuliyaddeed qaadaya labada qof ee isu magacaabo inay yihiin guddoomiye iyo guddoomiye ku-hiin wabilaahi towfiiq
waa hagaag dhugeystayaal waliba ha dhugeysatana barnaamijkii kulanka warsan oo uu ka hasiinsaari waana siinla socodsaayey anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala dhanka farsamadana galan wingiisiayay saaxiibkayga maxamed b k antaninkeygi tangeyntii barnaamijkan barnaamij yedanbu nureedun ku kulmaan maxmed socdaal oo siinku kutabow soomaaliya oo nabad ah sidaas iyo hamiifayl